Iyadoo la sugayo xilli roobaadka deerta, isla markaana waaxda saadaasha hawada ee dalka ay horay u shaacisay in xilli roobaadkan qaybo ka mid ah dalka, oo ay ka mid tahay Mandheera laga filan karo El Niño, ayaan waxaan u kuurgalay in uu jiro diyaar garow ku aadan saamaynta ka dhalan karta fatahaadaha. Waxaan booqday qaar ka mid ah xaafadaha Mandheera oo fatahaadii ka dhalatay xilli roobaadkii hore ee guga saameyn ku reebay. Xaafadahan ayaa waxaa ka muuqday raadadkii fatahaadii hore iyo burbur dhismayaal. Qaar ka mid ah shacabka xaafadda Bulunguvu ee magaalada Mandheera ayaan weydiiyay in ay u diyaar garoobeen haddii ay dhacdo El Niño, waxayna warbaahinta Star u sheegeen in uusan jirin diyaar garow, isla markaana aysan weli dowladda ismaamulka ka helin wacyigelin.
haddii roob haddii simaado waaba ilmahan kala baxaynaa haddana waa muslinkan ku dhex cararaynaa meelaan u baxnana ma naqaano daanna waxaa la sheegayaa fasahaad badan iyo dhib badan inaad jira wixii dhici doonana ilaahay keliya baa garanaa marka dowladda waxaan ka rabnaa waaba noo imaadeen waana na arkeen waxna nooma qabanin wixii dowladdaayna oon hoos joogna ayaga waa ilmo agoone oona haddana aanna caadi ahayn oo yar curyaan ahaan haystaa dad badan oo jiraankayga oo dhibkaas asku dhacayna waa jiraan inay dowladda ay noo imaadda oo ay dhibkaayna waaba aragtee ay wax noo qabata aan u baahannahay Hooyooyinkan ayaa dhanka kala sheegay in aysan weli ka soo kabanin saamayntii soo gaartay fatahaadii hore, waxa ayna weli ku hoos nool yihiin dhismayaal burbursan. Dumarkan ayaa tilmaamay in mas'uuliyiintii soo booqatay fatahaadii hore ee u sameeyey ballanqaadyada aysan dib ugu soo laaban waxa ayna hadda mar kale ka cabsi qabaan saamaynta fatahaad kale.
biyaa anagana galay taamka hore musqulaa waa inaga dumeen dhul ma hayno balood ma hayno musqul ma hayno wixii dumaayo lagu hoyanaya waa iska dudumeen wax oo gacanqabad oon helnana ma laha waxba noolamaan qabanin nana soo booqdina ma laha waa nala soo dhexmaray wax wax noo qabtayna ma laha musqul ma qabno deer ma qabno mishin ku hoyanayn waa naga duduntay wax dhul loon hayna ma laha balood ma qabno aniga waxaan degannahay meel buulanguufa la yidhaaha maalin hore biyihii hore fasaahaadaana galay fasaahaadkana galay wax noo imaaday ma laha wax caawimaad ah oon dowladda ka helin ma laha wax hataa ilaxan noo fiiriyey oo na soo booqday oo noo imaaday oon gacan ka helin ma laha aniga gurigayga waxaa qaaday biyaha qaaday waa biyaha iga dumay waxaan ahnay dadka lagta ka geeda degan waxaan haystaa ilmo agoon ah gurigana waa iga dumay dowladda inta waa imaaday waxaa imaaday dhibad gafanaha waxaa imaaday gafanaha naftiisa waxaa imaaday askar waxaa imaaday dad badan oo madax ahaa imaadeen wax wax noo qabtana ma arkin waa imaadayin inta guriga iyo waxaan dumiyay isa sawiraayin waa una iska tegayin macal waxaa noo imaaday embigi guriga dhexdiisaad istaagay wax noo waxa noo qabtay oo noo imaaday ma arkin Dhanka kale, shacabka ku nool xaafadda Tawakaltu ayaa dhankooda walaac ka muujiyey diyaar garow la'aanta dowladda, waxaana shacabka xaafaddan cabsi ku beeray kanaal biyo mareen ah oo dhankooda loo jeediyey.
dhibaatadan ka cabanayna waxaa waaye annagoo meeshaan degan buulada tawakaltu waxaan ka cabanaynaa roobabka hadda oo alalinooda oo hadda la sheegaya ool hore dhibba kana gaaray waxaaba hadda noogu daran tog kale ayaa nagula soo jeexay annaga markaa dowladdana waxay tidhi meelaha godadka oo biyaha laga cararay leedahay noolama sheegin meeshaas yacni biyo lasoo jeexay oo noola sheegin ayaa nagu soo wajahan marka khatartan soo haysta ayaan ka cabanaynaa waan u cabanaynaa dowladda inay wax noo qabato oo ay naga wareejisa intaynan dhicin dhibaato kale ay dhicin ayaan ka cabanaynaa marka arrintaasaan ka cabanaynaa waxaan ka cabanaynaa biyo oo fatahaadda oo nin walba ka qaylina oo idaacadaha laga sheegay in biyo oo quraca biyaha laga soo jeexi oo xagga nagadina u soo jeexan yihin oo guryaha naga kusoo aadan yihin kuwii hore ayaan u daalaa dhicin oon dhibkooda iyo masquulaha naga dumeen oo derbiyaalka naga rideen tug kaloo ka daran baa hadda nagu soo waad- nagu soo aaday waxaan dowladda ka codsanaynaa in ay gacan naga siisa biyahan sidii noogala wareejin lahay oo meel noogala saari lahay kanaalkan oo lasoo jeexay oo guryaha naga kusoo aadan taasaan ka cabanaynaa annagoo buulatawakal two oo military gadaashiis degan annaga waxaan ka cabsanaynaa biyaha oo hadda lasoo fatahay oo laga soo fatahay een- een qurac biyo badan annaga dadweyne intaan intaasna deganaan inta deganaan ahna marka biyahan dhibka ay soo wadaan dowladda i- inay naga xaliso oo biyahan meel laga saaro oo horaana biyo waana soo maraayeen laakiin biyo ta- naga tan weyn ayaa lagu soo wajahan ilaah naga qabto roobabkan aliino soo socda markii kanaalaa lasoo subinaya kanaalkan waxaan codsanaynaa in dowladda ay een, buuladeena ka wareejiso oo oo jid u yeesho Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah shacabka ku nool xaafadaha Mandheera ee horay ula kulmay saamaynta fatahaadii hore ayaa baaq u diray dowladda ismaamulka.
wax noo qabtaan ayaan u baahannahay hadda waxaa soo socdaa laleeyahay hadda soomaali fasahaadka soomaali hataa waa ka dhacay tii soomaali intaanaan gelin midda hadda annaga nagu soo socoto waxaan rabnaa inay dowladda wax noo qabato oo irraxa nagula soo fiiriyo oo nala soo booqdo oo horta nala arka baloodyahaina la arka maqsuulahaina hadda masqushaa waa dusinta beebkeeda hataa waa tagay meel la galaan la'na marka dowladda intaasaan ka codsanaa walaalayaalo waa idinkani waa mahadsantihiin wiilasha inaad tihiin waxaan rabnaa idinkani meeshaad joogtiin inaas nooga hadishiinaan rabnaa weli dowladda waxaan ka codsanaynaa annaka lagta gabgeedaan degannahay inay buundo noo saaraan hataa waddada ooy meelahay biyaha naga soo galaan inay naga xiraan iyo ay isku dayaan aan dowladda sharafta leh ka codsanaynaa marka waxaan rabnaa in meeshaan buundo noola saara inay lagta gabgeeda nagala xira inay dowladda noo soo gurmato inay il fiican nooga noo soo fiiriyaan oy noo soo gurmadaan robab iyo duufaano ayaa la sheegayaa tanna tuwaan u diyaar garownimaha dowladda waxaan ka codsanaynaa wixii oo yacni duufaanahan iyo wax walba wixii rabbi keene cid ma celin karta laakiin dadaalkeed inay dowladda ay wixii naga qaban karta ay naga qabato oo biyahan iyo waxaan la soo socda haddii kanaala noogala wareejin karaa haddaba meel bay ka wareejinaysaa inay dadkaas ay ka wareejinaysa nagu dartaan yaan ka codsanaynaa dowladda countiga iyo tii dhaxaba dowladda ismaamulka mandheera ayuusan ka muuqan diyaargarow ku aadan fatahaadaha ka dhalan kara xilli roobaadkan waxaana inta badan xirmay kanaalada biyomareennada oo ay buux dhaafiyeen qashin fatahaadda iyo daadadka roobka waa cabsida ugu badan ee shacabka mandheera wajahayaan waxaana weli maankooda ka guuxaya saamayntii fatahaaddii hore oo aysan weli ka soo kabanin cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera